magacaabistii golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaanahan beled dhowreeye ayaa maanta lagu dhawaaqay waxaa la magacaabay ilaa iyo toban wasiir oo ka mid noqon doona xukuumadda koonfur galbeed oo uu hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaa golaha wasiirada lagu dhawaaqay ka mid ah ilaa iyo saddex wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii hore uu hogaaminayay shariif xasan sheekh aadan waxaana laga xusi karaa wasiirkii caafimaadka isaaq cali subag oo hadda loo magacaabay wasaaradda amniga wasiirkii waxbarashada maxamed abuukar cabdi oo isna loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose waxaa magacyada wasiirada ku dhawaaqay afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed nuuraddiin abuukar yuusuf gacalitoban kuna saabsan magacaabista wasiire ee xukuumadda dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya qodobka afartan sideedaad farqadiisa labaad iyo qodobka konton i afaraad farqadiisa koowaad markuu la tashaday baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya markuu tixgeliyey soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku saabsan baahida loo qabo wasiiro aqoon iyo karti aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed ka sugayaan xukuumadda markuu xeeriyey magacaabidda qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirada lambar kow axmed madoowe nuunow wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga axmed maxamed xuseen wasaaradda maaliyadda maxamed abuukar cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose isaaq cali subag wasaaradda amniga gudaha mustaf cali iidow wasaaradda beeraha iyo waraabka faysal cabdulaahi wasaaradda faysal cabdulaahi cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasaaradda waxbarashada cabdiqani cabdulaahi maxamed wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda axmed sheekh maxamed loox mashruuc loo yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska maxamed cali xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuuna saxiixay
ku dhawaaqista golaha wasiirada kadib madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu u ambabaxay magaalada muqdisho waxaana safarkan oo ugu ambabaxay magaalada muqdisho noqonaya kii ugu horreeyey madaxweynaha uu ku aado halkaasi tan iyo markii uu ku guulaystay doorashadii ka dhacday koonfur galbeed sagaal iyo tobankii diseembar laba kun sideed iyo tobankii